أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نوتي بأمجادي أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي أنزلنا assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhdan ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ku dhawaaqay xabad joojin kumaal gaar ah oo laga gaaray dagaalka u dhexeeya shiicada iiraan iyo sahyuuneedda yahuudda waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar xasmin ah oo shalay ka dhacay duleedka magaalada baydhabo dowladda itoobiya ayaa shaacisay inay dhowaan bilaabi doonto soo saarista shidaalka ku jira dhulka soomaali galbeed ee itoobiya gumaysato maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowlo sharci ah u soo xiray haweenka ganacsatada ah ee ku dhaqan deegaanka idaaleh ee hoostaga ah degmada baydhabo
جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ku dhawaaqay xabad joojin kumeel gaar ah oo laga gaaray dagaalka u dhexeeya shiicada iiraan iyo sahyuuneedda yahuudda warbixin arrimahaasi ku aadan waxaaynu eegayaa cali aadan cabdulaahi caliyare madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka gaal donald trump ayaa si rasmi a ugu dhawaaqay xabad joojin kumeel gaar ah oo la dhex dhigay yahuudda iyo shiicada iiraan taas oo timid kadib toddobaadyo dagaallo xoogani ay dhex marayeen labada dhinac trump ayaa qoraal uu saakay ku daawacay bartiisa baraha bulshada ku sheegay in xabad joojintu ay dhaqangashay islamarkaana uu ku baaqay inaan la jebin waxaana uu hadalkani yimid daqiiqado kadib markii iiraan saaka ay weeraro duqeymaha kula jarmaaday dhulka ay yuhuudda ixtilaalka ku haysato gaal donald trump ayaa sidoo kale saacad ka hor inta uusan ku dhawaaqin xabad joojinta bartiisa baraha bulshada ku sheegay in yuhuudda iyo iiraan ay si isku mar ah ula soo xiriireen iyagoo leh ayuu yidhi nabad ayaan rabnaa taas oo uu ku tilmaamay fursad taariikhi ah oo aan la seegi karin ku dhawaaqista xabad joojintan waxay timid iyadoo xalay ay dowladda shiicada iiraan duqaysay saldhigyo militari oo ay ciidamada siliibiyiinta maraykanku ku leeyihiin gudaha dalalka qatar iyo ciraaq oo lagu bartilmaamaysaday xarumo sirdoon iyo saldhigyo diyaaradeed inkastoo aan weli la xaqiijin khasaaraha dhabta ah dagaalka u dhexeeya yuhuudda iyo iiraan oo socday muddo labaiyo toban maalin ah ayaa qarxay kadib markii yuhuuddu beegsadeen xarumo militari iyo sirdoon oo ku yaalla gudaha dalka iiraan taas oo jawaab ahaan ay iiraan bilowday weeraro gantaallo ah oo toos ay ula beegsatay dhulka ay yuhuudda xoogga ku haysato khasaaraha baaxadda leh ee weeraradaasi argoosiga ka soo gaaray yuhuudda ayaa la sheegay inay sabab u noqdeen ku dhawaaqista heshiiskan xabad joojinta deg dega ah taas oo hadda uu trump ku dhawaaqay isagoo hadalkiisa kusoo gebagabeeyey tani ma ahan keliya heshiis militari waa tallaabo muhiim ah oo lagu joojinayo dhiigga yuhuudda ee daadanaya maamulka yuhuudda ayaa goor hore oo saaka ah si rasmia u xaqiijiyey inay shuruud la-aan oggolaadeen heshiiska xabad joojinta inkastoo goor dambe oo gelankii hore ee maanta ah uu wasiirka difaaca yuhuudda shaaciyey in xabad joojintaasi ay iiraan jebisay islamarkaana uu ciidankiisa ku amray inay jawaab deg deg ah ka bixiyaan shiicada iiraan ayaa dhankeeda ilaa iyo hadda aan xaqiijin inay dhaqangelinayso xabad joojintan uu ku dhawaaqay gaal donald trump iyadoo war uu baahiyey telefishinka iiraan lagu beeniyey eedeymaha ka soo horiyeeray talaabiib golaha sare ee ammaanka ee iiraan ayaana sheegay in xabad joojintan ay tahay mid hal dhinac ah oo ka timid dhanka yuhuudda iyo maraykanka iyagana ay weli diyaar u yihiin dagaal maalmaha iyo saacadaha soo socda ayaana noqon doona kuwa go'aamiya mustaqbalka xiisaddan iyadoo dunidu ay si weyn indhaha ugu hayso dagaalkan xilli maraykanka qudhiisu uu ku soo biray dagaalka oo uu dhowaan duqeeyey xarumo ku yaalla gudaha dalka iiraan aad baad u mahadsantahay caliyare waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar xasmin ah oo shalay ka dhacay duleedka magaalada baydhabo waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo cagmarin ah oo shalay subax ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen labo xero oo maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugnaayeen deegaanka barijeed ee duleedka magaalada baydhabo iyo sidoo kale kamiin loo dhigay kolonyo gurmad ah oo kasoo baxay dhanka degmada baydhabo dhimashada maleeshiyaadka murtadiinta ee weerarkaas cagmarinta ah ayaa gaartay saddex iyo labaatan murtad oo isugu jira saraakiil iyo askar waxayna andalus heshay magacyada qaar ka mid ah saraakiisha lagu dilay weerarkaasi saraakiisha ay andalus xaqiijisay magacyadooda waxaa ka mid ah kow miris isxaaq baraar taliyo ku-xigeenkii taraafikada gobolka baay labo maxamed leezi oo ahaa sarkaal xidigle ah saddex nurow shimow oo ahaa sarkaal kabtan ah sidoo kale weerarkii shalay ee deegaanka barujeed ee duleedka magaalada baydhabo waxaa lagu dhaawacay soddon iyo lix murtad oo isugu jira saraakiil iyo askar waxaana dhaawacyada qayb ka ah sarkaal halxidigle ah oo lagu magacaabo iimaan waxayna sidoo kale mujaahidiintu nolosha ku qabteen askar nool oo murtadiin ah kuwaasi oo waqti xaadirkan ku jira gacanta mujaahidiinta weerarkii xasminta ee shalay ka dhacay duleedka magaalada baydhabo waxay mujaahidiintu ku qaniimeysteen hub iyo saanad ciidan oo kala duwan waxayna gelinkii dambe ee shalay mu'asasada alkataa'ib baahisay sawirada weerarka waxaana sawirada alkataa'ib lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda gacanta ugu haya labada xero iyo meydadka murtadiinta oo daadsan gudaha iyo bannaanka xerada iyo sidoo kale maxaabiis jeebaysan oo mujaahidiintu nolosha ku hayaan iyo mujaahidiinta oo ugu dambe dab qabadsiiyey labadii xero ee murtadiinta dowladda itoobiya ayaa shaacisay inay dhowaan bilaabi doonto soo saarista shidaalka ku jira dhulka soomaali galbeed ee itoobiya gumaysato nuur cali warsame abusheyba ayaa inoo hayaa faahfaahinta warkaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda silibiyadda etoobiya abiy axmed oo khudbad ka jeedinayay magaalada adisababa ee caasimadda dalkaasi ayaa soo hadal qaaday arrinta shidaalka iyo khayraadka ku jira dhulka soomaali galbeed ee etoobiya xoogga ku haysato gaal abiy axmed ayaa sheegay in dowladdiisu ay qorshaynayso in muddo laba bilood gudaheed ay ku bilowdo soo saarista shidaalka soomaali galbeed wuxuu intaasi raaciyey in lasoo afmeeray saamayntii lagu waday goobaha ay ku jiraan shidaalka ee dhulkaasi haddana la gaaray in etoobiya ay ka faa'iidaysato khayraadkaasi ku jira dhulka soomaaliyeed ee etoobiya xoogga ku haysato dowladda etoobiya ayaa qandaraaska shidaal sahminta horey u siisay shirkad laga leeyahay dalka shiinaha taasoo muddo sannadaha waday sahminta shidaalka maamulka dabadhilafka ee ka jira dhulka soomaali galbeed ayaa ku gacansiiyey xabashada etoobiya inay bilaabaan boobka shidaalka ku jira dhulka soomaali galbeed iyadoo maleeshiyaadka maamulkaasi ka tirsan iyo ciidamada etoobiya ay hadda ilaalinayaan goobaha shidaalka ku jira ee soomaali galbeed shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ayaa horey uga soo horjeestay inay etoobiya boobto khayraadka shidaal ee ku jira soomaali galbeed iyagoona sheegay in haddii etoobiya ay isku soo daydo inay fuliso damaceeda boobka shidaalka dhulkaasi ay ka dhiidhin doonaan mahadsanid abusheyba ugu dambeyntii maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowro sharci ah u soo xiray haweenka ganacsatada ah ee ku dhaqan deegaanka iida leh ee hoostaga degmada baydhabo bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey waxay ahayd dowro sharci ah oo qayb ka ah xamladii u tukada sida aad igu aragteen anigoo u tukanaya ee ka socotay deegaanada hoosaga magaalada baydhabo ee uu waday maktabka dacwada dowradan oo socotay muddo shan iyo toban maalin oo xiriir ah waxay xambaarsaneed magaca asmaa binta abibakar iyadoona durusteedu muhiim u ahayd ganacsatada qeybahooda kala duwan ee ku dhaqan deegaanka iidaale ee hoosaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay si gaara dumarka ganacsatada waxay muddadii ay dowladda socotay qaabka ugu wanaagsan uga faa'iidaysteen duruus sharci ah iyo casharo kala duwan oo la xidhiidha salaadda ugu dambeenna waxaa soo idlaaday marxaladdii loogu talagalay dowladda xafladdii gebagabada waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya oo kelimad ku lahaa xafladda ayaa dardaaran gaara u jeediyey dumarka ganacsatada ee deegaanka iidaale cabdulaahi mascuud radiallahu tacaala canhu may kale sheegay meeray uqdu caaliman lanyaw caalim nagoy migil haabelahaaw oo mutacaliman hiro walbardaaw haweer walaa taqdu bayna daalika caalim adangnagana xirn adangnagana banaankileasku fadheetoo meyley raashinka ka'aantu aan weellee kiley naftay naftima in dirdaarmeeyhe cilmiga ma dhammadow mayla rey min almahdi ila laxdi la reh diribti laku bilaabo ilaa iilku laku deerow cilmi ma dhammadow marka cilmigaas kaase may limbaahanya inuu la bardo dhalkii nabigu sal allahu alayhi wasallama ini la bardo limbaahanya oo linkuqadni lanki diinka ilaahay barduwayo nabilahi maxamed halshiya kuqadi laawshid halshiya kuqadini lanfayle maasim ogtiin gayki aw kamad halaaso likeerhuwa dhibaato way cilmigaas kaas in ilka dadaalo dowridan hadenta la khatamaha ilay linka ekayne sii gibruud saxaabaga oo nabigu reen sal allahu alayhi wasalama maalintoona sii hereen oo kale inaysan aragtay maalansan duruustiins oto hortaba duruustiinsooti liin roojinna intaasi kadib waxaa la jeediyey kelimad soo bandhigaysay dowladda muddada ay socotay iyo duruustii ay beegsanaysay dowru maqaasha laarajari asmaa bint abibakar reyne laaray oon sugnaatay ganacsatada gebdho iidaala ka shaqaysadaayaan enan sugnaatay anwaacada shardawun hatma bafadaan insha allahu dowladaas asmaa bint abubakar laaraayo hamladii oo ka saabsanayd guud ahaan ee magaalada iyoonayme waa degmada baydhoobun ka qaanay oo salluu kamaa ra'aytumuni usalli haytay ina dowraadkan ku dhaadhaladeen inti bulshada muslimiinta lafahansiyo salaadiyo sidii nabilahi maxamed aleyh salatu wasalaam inti kudaay dowlada shicaar shamahay asalaatu miftaaxu aljanna hedafkun kulahayn in tasiya salaad salaada anti la suubi gaaban tukishada gaaban weysasida anti la tusi kutubada laakakrina manzilatu salaad iyo risaalatu salaad iyo nadama shuruudu salaad iyo qasiidatu khayru nisaai iyo laakakri walay hamlada anti kabaanan ka targalihaydi sidoo kale qaar ka mid ah dumarka deegaanka iidaale ee duleedka magaalada baydhabo ayaa dhankooda soo bandhigay waxyaabihii ay barteen iyo qaabka wanaagsan ay uga faa'iidaysteen una ardaydii ganacsatii gabdhii iidaalena meybaan taa ka bandhi kaanay khitaabkii qasiidatu khayr nisaa dowrada olanka maqdar asmaa binti abibakar maca zawjiha fii axsani lwusuufi cushuuraatuha fii gaayat lmacruufi إن قال قولا لم تخالف أمرا وريها دوما يفوق عذرا تلقاه بالبشر وبالترحيب في بيتها النظيف ذي الترتيب طعامه شرابه بلا ضجر في وقته المعتاد حسب ما أمر تشكر منه خيره قليلا كشكرها معروفة الجزيرة تمده لا تذوم عيشها معه إن الرضا بالرزق أنس واسعة sila ogsinyimay bageekahan xaadirnay oo maylaraaysahan kulugnay dawiridii nin socdaasi mudatum ishan bira mutumya farle rakor asmaa binta abibakar dawiridaas oo kamaga lahaaytay shaacirtianahayti qoolka rasuulkan sala allahu aleyhi wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usallii tukudaa umatiis usoole dardaaramaw si aan antukudaa isingi aragdeen antukudaa usooley iyo maylaraaysa duruusta sahnayn socdaasi maybalahan gebageba ee gebdhaha iidaalka nool dhammaan ganacsatadii madiinadaas oo daaru shuhadaa wa daarul cilmi maylaraaysa meel ilmaga iyonayo shuhadada dhiigshokadeeda heylaanka magadari ee ganacsatii idaal gebdhaha idaalka noolayn ganacsadii kulilisho dhammaan yana maylaraaysa ninka gebagabawti jazaahu llaahu khayra aljazaa bacda xamdillaah dadkii omayba aan mahadnagaane ulmo maylaraaysa agaasintay dacawadii alwaalisho hanin agaasimeenoo kheyrkan bilaaran oo maylaraaysa mugduuna ka jarnay maylaraaysa tukudaana la iskula haynay waana saas ata tukurshina makuhiraan walbadan oo una maylaraaysa mugdunoo ka jaray una hatigeeka ansuubiyaana badan iyo maylaraaysa lahanin sheegay kheyrkaas kaas eh dadkii kamacna faleymas walilin sheegay maylaraaysa sidii linka sheegay qaadaday salaadiyo taas saas ka toosi sideen allahan iyo weel salaada siliin tukudaw lakubilaaw min atakbiir ila atasliim silin weysa gaadadaw maylaraaysa salaad allahu akbar markii la erhow ilaa assalaamu calaykum lagu erhow iyo maylaraaysa laniinka suubi bayaan bil amal iyadoo markaas qofka hortaana ka tukada oo kale yaa lahaniin tusi dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale maktabka dacwada maamulka islaamiga ee magaalada baydhabo dowlad han lamida u soo gebagabeeyey ganacsatada ragga ee ku dhaqan deegaanka iidaale waxaana guud ahaan bulshadu ay si weyn ugada faa'iidaysanayaan xamladan sida aadka kaga socotaa deegaanada hoosaga magaalada baydhabo mahadsanid bashiir guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu